بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد وعن كترنا كتاب كيني أصول السنة wuxuuhi sheekhu raximah llahu tacaala raxmatan waasica isagoo ka warramaya miisaanka in la humeeyo iyo waxyaabaha la xidhiidhaya wuxuu yidhi sheekhu raximah llahu tacaala raxmatan waasica waliimaanu in la humeeyo bilmiisaani in la rumeeyo miisaanka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha in la rumeeyo kamaa jaa'a siday ku timi ay ku soo aroortay yuusanu waa la miisaamayaa miisaanka alcabdu addoonka yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ayaa addoonka la miisaamaya falaa yasinu uma miisaankiisu ma noqonayo yacnii uma dhigmayo janaaxa bacuuda yacni kanaacada yar janaaxeeda iyo garabkeeda yacni dhinaceeda uma dhigmayo yacnii markuu tafsiirka ulaa'ika aladiina kafaruu biaayaati rabbihim yani kuwii gaalada ahaa uu ilaahay tabaaraka wa tacaala leeyahay uma wax falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati yacni maalinta qiyaamaha wax wasniya loo samayn maayo markaa miisaanka addoonka laftiisa waa la miisaamaya wa tuusanu waa la miisaamayaa acmaalulcibaadi acmaasha camalka addoommahana waa la miisaamayaa kamaa jaa'a sidii ku soo aroortay fil ahari aahaarta sidii ku soo aroortay ama aahaarta ay ku timi camalkana waa la miisaamayaa addoonkana waa la miisaamaya waliimaanu bihi in la rumeeyo oo dee ictiqaadkii in miisaanku shay xaqa yahay waaltasdiiqu bihi walicraad in laga jeesto camaradda cidda diidda lidaalik miisaanka rumaynta miisaanka la rumaynayo cidda diidda in laga tago oo icraad laga sameeyo iyo watarku in laga tago mujaadalatihi mujaadaladiisa iyo dee muranka miraaga qofka lala murma in laga tago markaa sheekhu raximahullah masaladii miisaankii uu ka warramay markaa miisaanka maalinta qiyaamaha in la rumeeyo waxay ka mid tahay ictiqaadka waxyaabaha ahlu sunna waljamaaca ay rumaysan yihiin ama dee caqiidadii salafkii saalixa ahaa ayay ka mid tahay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu ka warramay in addoonka laftiisa la miisaamaya xadiiskii ibnu mascuud ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam weli ma waxa la yaabteen cabdilaahi bnu mascuud lugihiisa la yaabteen waxay ka miisaan badan yihiin ka culus yihiin miisaanka marka lagu miisaamo buurta uxud la yidhaah ayay ka miisaan badan yihin buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka miisaanka qofka ama caamilka addoonka laftiisa in la miisaamay xadiiskaasa laga qaadanay oo shaksiga qofka bimacnaa laftiisa in la miisaamayo laftiisa halka laga qaadanay acmaashana waa la miisaamaya de camalkana waa la miisaamaya camalkana waxaa caddaynaya in la miisaamayo xadiiskii bidaaqada ka warramaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam addoonka waxaa loo soo saarayaa waraaqihii sijillaadka ahay wax ku qornaayeen kafad baa la saarayaa acmaashiisii laa ilaaha illa allahna kafad baa la saaraya yacni xadiiskii bidaaqada uu leeyahy waxaad la leexanaysaa laa ilaaha illa allah baa markaa acmaashii la leexanaysa marka xadiiskii dheeraay bidaaqada ka warramayay in qofka loo soo saari doono xataa bidaaqadii laa ilaaha illa allah ay badbaadin doonto xadiiskaasaa markaa tilmaamay markaa miisaankii wuxuu ku dhacayaa camalkana waa la miisaamaya caamilkana waa la miisaamaya saxaa'ifta iyo waraaqahana waa la miisaamaya oo saxaa'ifta saxaa'if alacmaal iyadana waa la miisaamaya marka sida culammada muxaqiqiintu ay yidhaahdeen caamirka waa la miisaamaya shakhsiga ashkaasta waa la miisaamaya acmaal alcibaadna waa sida badanoo waa la miisaamaya saxaa'if alacmaalna waa la miisaamaya imse la miisaamaya intaba waa la miisaamaya ismala diidayaan mar waxaa dhacda caamirka shakhsiga in la miisaamo mar waxaa dhacda in camalka addoomuhu ay falaan waxaan ay kasbanayaan in la miisaamo acmaashii marna in la miisaamo saxaa'if alacmaal intuba waa caqiidatu ahlusunna waljamaaca marka sheekhu imaam axmed ilaahi raalliha ka ahaadeen dee waka caqiidadiibu ku keenay yacni waxaa la ictiqaadsan yahay ama aynu rumaysannahay miisaanku inuu shay xaqiiqiya yahay shay dhaba yahay laba kafadood baa leeyahay labadaa kafadood waa ictiqaadsannahay camalkana waa lagu miisaamay caqiida السلفية العقيدة الصحيحة وعقيدة صحبة السليم كي صحابة من يددك في عناء قبل وحا خلافي دور في القضاء بخلافي معتزلة هي جهمية هي أهل البدعة وحي كتغين ميسانك وحلولتي ذا عدالة لولتي أو وحمان لميسامة يشي حقيقي ما miisaan xaqiiqiya oo camalka la saaraya maaha bay yidhahdeen waa riwaayad waa khayaali ee waxaa loola jeedaa bimacnaa cadaalad baanu u samayn doonaa markaa waxay ku fasireen miisaanka iyo wasniga waxay ku fasireen cadaalad bay ku fasireen wa hada qowlu lmuctasilati waljahmiya waa qowlka muctasilada sharaxa waa qowlka muctasilada iyo jahmiyada iyo waman waafaqahum cidda ku waafaqdaa min ahli dalaal waxay inkirayaan miisaanka inkiraya muctasilada weliba caana inay odhanayaan cadaalad baa loola jeeda marka madhabka silafku waa maxay miisaanku waa shay xaqiiqiya waa shay dhaba aahaarta iyo adiladu saasay caddaynaysaa miisaanku qiyaamahana de waa shay dhab oo qofka la saarayo ama addoonka la saarayo ama saxaa'ifta la saaray waa caqiidadii salafkii saalex sidaasay rumaysan yihiin madhabu ahlu sunna waljamaaca firqadaasina marka qolooyinkaa khilaafayna iyagu waxay dhaha miisaan qiyaamaha dhacayaa ma jiree cadaaladda loola jira taana waa fahantaman markaa u malayna waa inagii kutubtii hore ku soo marnay marka sheekhu imaamu axmed ilaahi raallah ka ahaaday waxaa laga tegayaa buuhi muranka marka dee wuxuu diidayaa dadkaa bidcada iyo mubtadicada muctasilada jaami firaqaa lumay in murankoodii iyo dee waxaasoo dhan qofku la wadaago ayuu diiday waxay diidayaan carshiga ilaahay kursiga ilaahay ilaahay inuu sarreeyo ay diidayaan markaa dadkaa bidcadoo dhan murankoodii wuu diidaya sheekhu raximah allahu tacaala raxmatan waasica halkan sheekhu wuxuu leeyahay sharaxa maca alasaf ninka la yidhaha sayid qutub ninka la yidhaahdaa wallaahi yunkiru lmiisaan ninka odayga ahee sayid qutub la yidhaahdaa wuxuu inkirsan yahay miisaanku inkirsan yahay wuxuu inkirsan yahay ilaahay in la arkayo maalinta qiyaamaha marka qofku daweynu caqiidada dhigto qofku de hadduu cilmi caqiidadii uu u leeyahay waa badbaadaya iminka balaa ninkaas sayid qutub kutub fara badan buu leeyahay weliba dhallinyaradu ay akhristaano macaalim fi ariiq iyo dilaalu qur'aanka iyo kutub buu leeyahay laakiin maxaa ka buuxda inxiraaf caqiidada taabanay maaha diintu maaha aqaafaduno kaawaan iska dhigta waxama wax layska dhigta la ordaya maaha waa caqiido wixii marka qofku waynu caqiidada muctaqadka saxdaa waynu aqoonaya wuxuu leeyahay wallaahi yunkiru lmiisaan yunkir ru'yat allah ilaahay in la arkayo maalinta qiyaamaha ayuu inkirsa halkaa wadaadkii sayid qutub ayuu wadaadku halkaana daaqada ka saaray dembigiisa allaha dhaafo dee diintunbuu ilaalinaya eeg diintii baa la xafidaya ilaahay diinta ha xafidaya diintii baa la ilaalinaya waayahay wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala raxmatan waasica halkanna wuxuu galay wa ana allaha tacaala wuxuu uhi sheekhu wa ana allaha tacaala ilaahay tabaaraka wa tacaala yukallimu waa la hadlayaa alcibaada addoommaha ilaahay baa la hadlaya ilaahay wuxuu la hadlayaa addoommaha yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ilaahay baa addoommaha la hadlaya waa caqiidaha lasuna ilaahay sifatulkalaam inuu hadlo ay halkaana la rumaysan yahay ilaahay waa la hadlayaa addoommaha yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha layse ma jiro baynahum dhexdooda wa baynahu wa bayna allah alle iyo isaga uma dhaxayso alle iyo addoommaha uma dhexeeyo turjumaanun cidu kala turjumaysa turjumaanku waa qofka hadalka kala qaaday ee dee qofka labada qof u dhexeeya waliimaanu bihi waa rumaynaynaa watasdiiqu bihi waa ictiqaadsannahayoo waa iqraarinaynaayo waa sugaynaa masladaani dee taana waynu soo marnoo ilaahay tabaaraka wa tacaala qiyaamaha dadkuu la hadlay ilaahay aadan buu la hadlay xaawiye aadan buu dhawaaqay nebi muusuu la hadlay calayhi salaatu wasalaam rasuulkeenna waa kii la hadlay habeenkii leylat alisraa walmicraaj ilaahay jibriil buu la hadlay oo maqlayey qad samica allaahu qowla lati markaa dee ilaahay inuu kalaam leeyahay oo ilaahay malaa'igta uu la hadlo oo rususha uu la hadlo oo qiyaamaha uu hadlayo waa caqiidada ahlusunna waljamaca alcaqiida waa caqiidadii salafkii saalexa say rumaysnaayeen taasina weeyaa markaa qiyaamahana ilaahay waa hadlaya adduunyadana waa ku hadlaa ilaahaydii rasuulkeenu la hadlay muusuu la hadlay jibriil buu la hadlaa malaa'igtuu la hadlaa markaa waana de sifatu kamaaloo waa shay fiican marka la dha waxaasi waa hadal kalaam shay fiican weeyaan haddii la dha maba hadlaba shay haddii la dha qofkaas uu hadlaa iyo mee maba hadlaba dee haddii la dha uu hadlaa waa shay kamaaloo fiican haddii la dha ma hadlana waa naqsi ceeb weeyaan markaa kalaamkuna waa sifo kamaal waaya wuxuu uhi sheekhu wa ana allaha tacaala ilaahay tabaaraka wa tacaala yukalimu waa la hadlaya alcibaada addoommuu la hadlaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ilaahay addoommuu la hadlaya laysa baynahum uma dhexeeyo wa baynahu addoommaha iyo alle uma dhexeeyo turjumaanun cid u kala qaadaysaa ma jirta weeye qof kasta ilaahay baa la hadlaya allahu akbar xadiiskii saxiixa ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma jiro midkiin ilaa ilaahay baa la hadli doona allahu akbar weliba dee qofka waa lala xisaabtamay qofka xisaabta lagu fatishana waa la cadaabaya ilaahay subxaana watacaala hana ilaali nasal allah asalaama walcaafiya ilahay hana xafidina ilaali marka ilaahay inuu hadlayo oo dadka loo dhawaaqayo wayowma yunaadii wa yowma yunaadiihim uu u dhawaaqaya maalinta qiyaama waxaad xustaa wadkur waxaad xustaa yowma yunaadiihim maalun ilaahay u dhawaaqayo uu ku odhanayo ayna maya shurakaa'i kuwii aniga ayla wadaajin jirteen ee shurakadii mayuu ku odhanaya allahu akbar wayowma yunaadiihim fayaquulu ayna shurakaa'i aladiina kuntum tascumuun marka ilaahay inuu dhawaaqayo bixarfin wa sawtin xaraf iyo sawt ilaahay inuu leeyahay caqiidatu ahlisunna waljamaaca caqiidadii salafka caqiidatu ahlilxadiid marka masalada kalaamkana inaku waa sugaynaa ilaahay inuu la hadlayo addoommaha maalinta qiyaama siduu u hadlaya allahu aclam yacni ilaahay baa garanaya kayfa shaaa bimaa shaaa mata shaa waay su-aal bayna weydiinaya ilan ilan kutub badan baynu dhagna caqiidee haa cabdalle ayaa halkaa fadhiya kalaamku ma sifa daatiya mise waa sifa ficliya alkalaam labadu wey sax saaka laf sidee buu noqonayaa daati marna ficli buu noqonaya ilan waa sifa daatiya sifa ficli haa marka asalkii hore la ego waa sifa daatiya sax marka la ictibaariyana marka biictibaar afraadda maanta qof yacni afraadda marka la ictibaariyana waa dee wuu hadlayaa xagga mutacalliqun bimashii'atihi jazaaka allah khayr maa sha allah marka marna sifada kalaamku waa sifa daatiya marna waa sifa ficliya baaraka allahu fiik ahsanta jazaaka allah khayran waayo halkana wuxuu uhi sheekhu raximah allah waliimaanu halkaa wuu ka baxay kalaamkii inaku dee markaa waa ictiqaadsannahay ilaahay waa hadlaa kalaam buu leeyahay yaa khilaafay waayo su-aasha yaa khilaafay marka haa farxan horta yaa khilaafsan ahlusunnaha masalada yaa ku khilaafay ha muctasilada jahmiyada ashaacirada maaturidiyada haye kullaabiyada haye maxay kala yidhahdeen ilo qolo kastaa meel bay martay qolo kastaa kitaabkiisa dataa ila qolo kasta kitaabka akhriyaysaahay maxay kala yidhaahdeen muctasilada iyo jahmiyada iyo waxay yidhahdeen ilaahay ma hadlo hadalka u abuuraa hawadu ku abuura oo markii muuse lala hadlayey hawada lagu abuuray bay yidhahdeen markaa marka la- muuse loo dhawaaqayay buurta agteeda ayuu ilaahay hadalkii dhigdhigay uu abuuray markaa marka hadal la abuuray baa lagula hadlay ilaahay ma hadlo isagu laakiin waa la abuuray waa jaamidii muctasilada waan garta haye ashaacirada iyo maaturidiyada iyo kulaabiyadu maxay yidhahdeen saddexdaas hoos ku qolo waa madrasad bay wada dhigtaa malcaamin ah ashaacirada waa sifo ee sifatulkalaam waa sifo jirta laakiin maxay ku fasireen kalaamkii waa macne waa shay macnawiya oon ee, xadiisu nafsi ah oo aan xarafna la xidhiidhin sawtna aan ahayn wax lagu dhawaaqaya maahee waa shay nafta ama daatada ku dhex jiro qaa'imun bidaati ama qaa'imun binafsi naftu ku dhex taagan yahay haddii alfaad la cabirana alfaadaasi waa makhluuqatun oo la marka waxba yaanaya shaaciradu inoo dhutina waxa la yidhi hada iscadeeya la yidhi marka waxay ku leeyihin shaaciradu qur'aankan ina hor yaalla qul huwa allah waxa la yidhi alfaadda qur-aanka ka sheekeeya marka imika marka xaqiiqadii tagtay ashaacirada meeraysatay waxay sida- waxay tagtay xaqiiqadii oo ashaaciradu waxay yidhahdeen qur'aankan aynu haynaa wa yowma yunaadiihim alfaaddan wa yowma yunaadiihim fayaquulu hadalladani waa makhluuqo waa la abuuray hase ahaatee waxay ka tarjamaysaa can kalaamillaahi tacala ay ka tarjamaysaa buu yidhi marka imika waxay aaminsan yihin shaaciradu masxafkani la hor yaallaa waa makhluuq waxaanu ka tarjamaya ka cabiraya can kalaamillaahi jalla wacala ayuu ka cabiriyey buu yidhahda waa fahamtay sooma waa ashaacirada maaturidiyada kullaabiyada iyaguna halkaasay waa madrasatiliibi baaraka allahu fiikum intaasaynu khilaafay madhabka salafku waa maxay kalaamku waa sifo xaqiiqiya ilaahay ba hadla mataa shaa kayfa shaa bixarfin wa sawtin ilaahay baa yidhi qad samica allaahu ilaahay baa toos u dhawaaqay jibriil baa maqlayey sawtka alle jibriil baa maqlayay qad samica allaahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha ilaahay baa maqlayay jalla wacala marka caqiidata ahlusunna waljamaaca ilaahay uu hadlaa mataa shaa liman shaa taana waa fahamtaysama masalada ayb halkanna waa ka baxay maslada aliimaanu halkanna xawdkii buu galay waliimaanu waxaanu ictiqaadsanahay bilxawdi rasuulku inuu xawd leeyahay calayhi salaatu wasalaam waa caqiidadii saxda ahayd waliimaanu waxaanu rumaysannahay bilxawdi xawd baynu rumaysannahay wa anna lirasuulillaahi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa u sugnaaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa u sugnaaday xawdan rasuulkeennu xawd buu leeyahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha taridu calayhi waxaa ku arooraysa ummatuhu ummadda rasuulku way ka cabbaysaa xawdka nebiga calayhi salaatu wasalaam carduhu ballaarkiisu cardigiisu ballaarka eh, xawdku milu tuulihi waa intuu dheer yahay dherarkiisa iyo ballaarkiisu waa isleegyihiin labaduba waa isleegyihiin waa masiiratu shahrin in loo socdo masaafo dhan bil masiiratu shahrin yacnii cardigiisuna waa shahr ballaarkiisuna waa shahru xadiiska de axaadiis fara badan ba ku asoo aroortay bukhaari iyo muslimkaba ku taala haa baabun wixii ku soo arooray xawdka nebiga calayhi salaatu wasalaam aaniyatuhu weelka xawdku waxay dhan yihiin ka cadadi nujuumi samaa waa tirada xidigaha samada oo kale nujuumu samaayi samada xidigaheeda intay leegyihiin tiro oo kale waa cadadkaas oo kale yacni way fara badan yihin baa loo jeeda yacni aad iyo aad bay u badan yihiin weelka xawdka lagaga cadbayaa waa ka nujuumi samaayo oo kale aad bay u fara badan yihiin de miyaa la koobi karaya iminka lama koobi karayo calaa maa saxad bihi siday ku ansaxday ku aroortay al akhbaaru axaadiista saxda ahi wal aaahaari iyo aaahaartii salafkii saalixa ahaa min hayri wajhin intaasoo wejiga oo kale imaam axmed intaasoo riwaayado iyo intaasoo duruq iyo intaasoo xadiis baa ku soo aroortay xawdka rasuulka calayhi salaatu wasalaam baabun wixii ku yimi xawdka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo sifadiisii ayuu halkaana marka dee axaadiis baa ku soo aroortay uu leeyahay waa min almadiina ilaa sancaa min ayla ilaa sancaa min kada ilaa kada rasuulkuu tilmaamay xawdka calayhi salaatu wasalaam axaadiista ku soo aroortay xawdku halkay maxay gaadhaysaa axaadiista ku soo aroortay xawdku waxay gaadheen maxay xaddu tawaatur bay gaadheen allahu akbar axaadiista xawdku maxay gaadheen waa mutawaatir aad bay u badanta xadda tawaatur bay gaadheen marka cabdiyada ahlusuna waljamaaca in xawdka rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga cabayo waxaa soo arooray axaadiistana in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu odhanayo dadka qaar ka mida waa asxaabtaydii waa asxaabtaydii inta loo diido oo marka laga celiyo marka culammadu way isku khilaafeen dadka rasuulku odhanaya waa asxaabtayda asxaabtayda culammada qaar waxay dhahan waa dadkii ridoobay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabadeed dadkii ridoobay baa loola jeeda murtadiinta ah culammada qaar waxay dhahan waxaa loola jeedaa munaafiqiintii carabka ka sheeganayey ee gaalnimada iyo kufriga qalbiga caloosha ku qarinayay baa loola jeeda munaafiqiinta culummada ahlucilmiga qaar ka mid waxay yidhaahdeen hum ahlulbidac waa dadka bidcada iyo hawada iyo ra'yiga u saaxiibka marka culummadu waxay ku leeyihiin hadallo kala gaargaara laakiin de waysi soo oskelayaan de waa ku jiraan munaafiqiintuna de waa loo diidaya kuwii ridoobayna waa loo diidayay kuwa ahlubidaca ah ee bidcada iyo hawada u saaxiibkana waa ku jiraan waa ku jira waay marka xawdka rasuulka calayhi salaatu wasalaamna inaku waa ictiqaadsannahay waa qiraynaa waa sugaynaa taana waa ka baxay waliimaanu in la rumeeyo buu uhi sheekhu raximah allahu tacaala raxmatan waasica bicadaabilqabri in la rumeeyo cadaabulqabriga waa ictiqaadsannahay cadaabulqabriga wa anna haadihi lumma ummadan ummadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam ummadda nebiga tuftanu waxaa lagu imtixaami doonaa ama waxaa lagu fitnayn doonaa fii qubuurihaa xabaalaha ama qabriga ayaa imtixaan iyo fitnoo ka dhici doonta haddii qofka su'aalo baa la weydiin doonaa fii qubuurihaa qabriga baa su'aalo lagu weydiin doonaa watus'alu waxaa la weydiinayaa can iliimaani iimaankii baa la weydiinaya walislaami islaamkii baa la weydiinaya waman waxaa la weydiinaya man rabbuhu rabbigaa wa ayaa la weydiinaya waman nebiyuhu baa la weydiinaya nebigaagu wa ayo intaba waa su'aalaha qabriga qofka lagu weydiin doono waya'tii waxa uu imanaya buuhi sheekhu waya'tii waxa uu imanayaa munkarun munkar iyo wanakiir waa laba malag oo munkar iyo nakiir la yidhaah labadaasi su'aalo ayay weydiin doonaan intay soo fadhiisiiyaan ayay su'aalo weydiin doonaan allahu mustacaan ilaahay haynoo fudadeeye su-aalay qofka weydiinayaan kayfa sida shaaa allahu caza wajal sida ilaahay uu doono ayay su-aaluhu weydiinayaan dadka qaar baa odhanaya oo meesha yar qabriga see loo soo fadhiisan intii yareeda iilka miyaan ahayn intii yareeda iilka la duulay haade mee way tahay oo see loo soo fadhiisinayaa dee marka haddee caqligiibuu ku shaqaynaya baabkana waa baabul aakhira oo mar haddii ruuxdu qofka ka dhacdaba baabkii aakhiro weeyaan marka loogama qiyaas qaato umuurtan adduunyada saan u fadhiyo iyo dee sida qabriga layskama qiyaas qaataba umuurta adduunyo loogama qiyaas qaato umuurta qabriga waa qawaacidda ahlusunnaha layskama qiyaas qaataba ile mar haddii ruuxdii ka dhacday ruuxdii naga siibay baabkalu galay wax caalamkii muxuu galay caalamalbarsakh markaa loogama qiyaas qaadan kara de sidan aynu nahay maaha waa loo hadduu muumin yahay waa loo nicmaynaya hadduu gaal yahayna waa lagu cadaabaya ama dee faasiq uu yahay sidee loogu nicmaynayaa sidee loogu cadaabaya dee ilaahay baa garanaya jilla wacala qofka tallaagada ku jira ee dhakhtarrada waaweyn lana lix bilood buu tallaagad ku jira caalamka markaana tallaagad buu ku jira labada malag su-aal buu weydiinaya isagoo tallaagadii ku jira culimmaduna in su-aala la weydiinay dee innagu ma naqaano tallaagada was tallaagadeedii qofka ilaalinaya waa ka ilaalinayay dhakhtarku waa dhakhtar haddana tallaagada buu su-aala la weydiinay marka waxaynu ictiqaadsannahay shayga qeybka ahe inaga maqan innagu waa rumaysannaha aliimaanu bilqeyb waa inaad rumayso waxa qaybka kaa maqan wuxuu yidhi wayaatii waxa uu imanaya munkar baa u imanaya wanakiir ina kuwa rumaysannahay waa caqiidada saxdaa in labadaa magacooda midna munkar baa la yidhaa midna nakiir baa la yidhaa xadiis baana ku soo arooray xadiiska uu imaamu tirmidi soo saaray raximah allah raxmatan waasica waana xadiis saxaax culammada qaar baa dee ka hadloo yidhahda xadiisku muu ansixin oo aad u radiyey laakiin xadiisku waa sugnaaday waa xadiis saxiixa weeyaan in shaa allahu tacaala munkar iyo nakiir baa la yidhaahdaa labada malag kayfa shaa allahu caza wajal sida ilaahay doono wa kayfa araada siduu alla subxaanahu wa tacaala iraadadiisu noqoto ayuunbaa dee ay wax u weydiinayaan waliimaanu bi in la rumeeyo wtasdiiqu bi in la iqraariyo la ictiqaado waa rumaysan inninku waan ictiqaadsanaya waana iqraadinayna in malag munkar nakiir su-aalo la weydiin doono qofkii dee muuminka aha inuu is ilaaliyo allahuma mustacaan xadiiskii dheeraa ee dee baraa waa kii rasuulku ka warramay calayhi salaatu wasalaam inay u imanayan qofkii muuminka ahaa ay ku odhanayaan waan ku garan inaad muumin tahay iska seexo si fiican buu markaa u seexanaya waxaa la tusaya halku jannada ka geliyey halku naarta ka geli lahaa hadduu gaal ahaan lahaa ilaahay halkaasuu kugu bedelay baa la odhanaya hadduu gaal yahay labadii malag way u imanayaan su-aalay weydiinayaan haa haah buu odhanayaa kadibna waxaan maqlay dadka oo shay yidhi markaasaan iska idhi anna allahuma mustacaan nasal allah alcafi walcaafiya nasal allah salaam ilaahay subxaana wa tacala hayna ilaaliyo ilaahay hayna xafido allahuma mustacaan taxaawiil baa harsana yaa weligana adeendaysan ma taagnaanaynay dee qofka su-aalaha ka dambeya ilaahay haynoo faa'iidiyo jalla wacala allahuma mustacaan waayo axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulku in badan ku celiya waa la idin imtixaami doonaa su-aalaha qabriga laydinku weydiin doonaa la mida fitnada masiixu dajaal mid la mid ah baa su-aal laydi weydiin doonaa ilaahay tabaaraka watacala hayna xafido hayna ilaaliyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid saxaabada amra markaa taxiyaadka la dhammeeyo waxaad tidhaahdaa allaahumma innii acuudu bika min cadaabi alqabri wa min cadaabi annaari wamin fitnati almaxyaa walmamaati ilaahay ka magan gala ayuu rasuulku odhan jiray calayhi salaatu wasalaam marka haddii cadaabalqabriga cadaabanaarka fitnada adduunyada fitnada geerida intaba ilaahay ka magan gala marka haddii cadaabulqabrigu adillo fara badan buu leeyahy ilaahay baa mahadle marka haddee axaadiis fara badan ayaa ku soo aroortay xadiiskii dheeraa ee caanka ahaa ee xadiis baraa ee dheer isagana cibro iyo wacdi fara badan baa isagana ee ku sugan marka inaku ictiqaadsannahay ama qofka qabriga waa lagu cadaabaya ama waa lagu nicmaynaya waxyaabo fara badanna waa u daliil aayaddii adkhilu aala fircawn ashad alcadaab yacni marka aala fircawn waxaa loo cardinayaa dee qabriga loo cardinaya huduwan wa cashiya gelin hore iyo gelin dambaba waxaa loo cardinayaa naarta marka culammadu cadaabulqabriga way ku fasireen marka inaku waa ictiqaadsannahay cadaabulqabriga naciimkiisa su-aasha malaga munkar iyo nakiir inay xaq tahay ayaynu qiraynaa ayaynu ictiqaadsannaa taana de waa waadix waaye halkanna wuxu uhi sheekhu raximah allahu tacaala aliimaanu bishafaacati halkanna wuxuu galay shafaacada rasuulka calayhi salaatu wasalaam aliimaanu in la rumeeyo bishafaacati shafaacada in la rumeeyo yowmaalqiyaamati maalinta qiyaamaha shafaacada la rumeeyo qaala sheekhu wuxu raximah allahu tacaala raxmatan waasica min usuuli waxaa ka mida usuusha ahlisunnati waljamaaca usuusha madhabka ahlusunna waliimaanu in la rumeeyo bishafaacati nabiyi sala allahu caleyh wasalam shafaacada rasuulka calayhi salaatu wasalaam shafaacada rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulka way u sugan tahay waxaa shafaacada la ydhaahda bishafaacati nabiyi calayhi salaatu wasalaam ee shafaacada nebiga wa biqowmin dad yakhrujuuna ka soo baxaya min annaari naarta ka soo baxaya bacdama xtanaquu markay gubtaan oo wasaaruu ay noqdaan faxman dhuxul madow markay noqdaan oy soo gubtaan ayaa naarta laga soo saaray axaadiis fara badan baa ku soo aroortay wasaaruu ay noqdaan faxman dhuxul ay noqdaan oo ay gubtaan baa rasuulku u shafaaco qaadaya markaasaa laga soo saaray fa yu'maru bihim waxaa loo amrayaa oo loo dirayaa ilaa nahrin webi calaa baabiljanna nahrulxayaat baa la ydhaha sida axaadiistu ay markaa tilmaameen ilaa nahrin webi oo calaa baabiljanna albaabka jannada ku yaalla kamaa jaa'a siday ku timi fil aahari sida aahaarta iyo axaadiistu ay ku soo aroortay markaa dadkaa in loo shafaaco qaadayo naartay gelayaan markay naarta galaan ee jahannamo ay galaan ee ay gubtaan ee shuf yidhaahdaan ee iyagoo dee soo casaaday yaahaa oo dee soo gubtay ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u shafaaco qaadayaa markaasaa naarta laga soo saaray axaadiista shafaacada ku soo aroortay waa mutawaatiro aad iyo aad bay u badantay yacni ciidda iyo camaarkaasay ka badan tahay dee lamaba tirin karaba axaadiista shafaacada heshigiisa in rasuulku shafaaco qaadayo dadka naarta galay oo shafaaca markaa shafaacaadka nebigu way fara badantahy dhowr shafaaco ayuu rasuulku leeyay tani waa mid ka mida marka dadka naarta galay in loo shafaaco qaado maqaamka weyne carasaadka qiyaamaha marka la taagan yahayna ummadda wuxuu u shafaaco qaadayaa in la kala xukumo o la kala saaro taasina waa shafaacada weyn oo shafaacat alcudmaa maqaamka maxmuudka ah kaa waxaa la ydhaha shafaacat alcudmaa taasina waa haabit waana sugantahay waana shaxaq dadka jannada gelaya darajaadkooda in sare loo qaadayana iyaduna waa shafaaco waa shaxaq waxaa kaloo ka mid a dad mutay inay naarta galaan ayaa loo shafaaco qaday inaanay gelin weli may gelin laakiin waa loo xukumay inay naar galaan istaxaqu waxay muteen dukhuula naar markaasuu u shafaaco qaadaya inaanay gelin markaasaa loo shafaaco qaday markaasa laga badbaadinaya taasina waa shafaaco rasuulka iskale rasuulka waa shafaaco qaadaya muuminiinta iyo malaa'igta iyo saalixiinta loo shafaaco qaadaya sidaas oo kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u shafaaco qaadayaa adeerkii abutaalib si khaasa ama si gaara isagoo dee naarta hoosteeda ku jira naarta hoosteeda acmaaqda hoose waxaa loo soo saaray dibadda naarta maxaanku idhahda kambalkeeda ayaa dee loo soo saaray taana axaadiiskii oo ku soo aroray rasuulku yidhi haddaanan anigu jirin lakaana fii asfali naar haddaanan anigu jirin buu lowlaa ana haddaanan u shafaaco qaadin asfal buu ahaan lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam taasina markaa axaadiis ba ku soo arortay arrintaa iyadaana markaa shafaacadu dee aad buu u fara badan yihiin laakiin culammadu waxay tan keenaan shafaacadan sheegaysa dadka naarta galay ee laga soo saaraya culimmadu aad u keenaan kutubta ahlucilmiga raximahum ullah raxmatan waasica tanba aad ugu taalla marka culimmadu maxay halkaa diidayeen waxay inkirayaan madabkii khawaarijta iyo muctasilada iyo rawaafidii diidayaanoo odhanaya shafaacadu mama jirtaba qolada khawaarijta la idhaahda waxay leeyiin qofku hadduu dembaabo oo dembi uu ku dhaco macsiyo islaamkii diintuu ka baxay maadaama uu dembi ka baxo looma shafaaco qaadayde rasuulku uma shafaaco qaadayo dadka kabaa'irta iyo dunuubta gala looma shafaaco qaadayo waa caqiidadii khawaarijta muctasilada shiicada rawaafidda qolooyinkaasa markaa qaba laynkaasoo dhan ayaa markaa aaminsan markaa dee shafaacadu axaadiis baa ku soo aroortay in loo shafaaco qaada weliba axaadiistu dee mutawaatir bay gaadhaysaa axaadiista sheegaysaa in laga soo saarayo dadka naarta gala in laga soo saari doono waa mutawaatir lama koobi karo marka culammada kutubta ictiqaadka ama kutubta sunnaha waxaa aad ugu taalla tan khawaarijtu ay inkiraan ayay culummadu iyagu waxay naskreeyaan in laga soo saarayo dadku rasuulku shafaaca leeyihi waxaanay u jeedaan inay radiyaan madhabka muctasilada iyo khawaarijta iyo jahmiyada iyo rawaafidda marka halkaa ku inkiraan qolada shiicada la ydhaha waxay ku leeyihiin ee rasuulku uma shafaaco qaadayo dadka dembiga ku dhaca toos bay kugu odhanay weliba shiicada weliba shiicada yeman degan iyaguna madhabka la idhaahdo waa dariiqadan zaydiyada la ydhahdo madhabka zaydiga la idhaahdo laftiisu caqiidada inbay rumaysan yihin ya marka dee meelaha waa iswada raacdan ama baabuurkooda socotaan wuxuu ka odhanayaa su-aal baan ku weydiinaya wuxuu ka odhanaya miyay jirtaa inuu rasuulkeenu u shafaaco qaaday dadka kabaa'irta dembiga kala sad ka odhanaysa axaadiis baa loo hayaa fara badanba mutawaatir maya waa been waa been waxba kama jiraan nebigu wuxuu yidhi anigu waa xadiis aan jirin baa sir iyo raad ma lahade ta kale qofku markaanu cilmi lahayn waa dhib wuxuu ku leeyahy nebigu wuxuu yidhi shafaacadaydu laysat uma sugna liahlilkabaa'ir anu ahlulkabaa'irta uma shafaaco qadiyo nebigu war xadiisku waa beena mama jiree xaggeed ka keentay sheekh muqbil ilaahay raalliha ka ahdo wuxuu deganaa yeman risaalad buu ka alifay marka waayo yemanta aad bay madhabkaas ugu faafo dadka caamada weliba ayaa koodhanaya shafaaca ma jirto risaalad fiican buu ka alifo la idhaa kitaabu shafaaca aad buu fiicay axaadiista shafaacadoo dhan ayuu sheekmuuga aad bay u fiican tahay dee wuu ku qancaya qofku markuu axaadiista saxda arko shafaacada waa shay xaqa rasuulka shafaaco qaadi doona dadka naarta galay baa laga soo saari doona ha marka waa inay shay xaq ka tahay ayaynu inaku dee qiraynaayoo inagusa waa usuusha ahlu sunna wal jamaa qofka idhaa shafaaca ma jirto waa mubtadic lunsan oo munxarifa oo zaa'iqa ayuu noqonaya culummadu qofka halkan dee khilaafa iminka ictiqaadkii saxdaa qofka khilaafa ee tusaalahaan baabkanoo kale inkira ee waa qof lunsan weeye waa qof markaa daayimay waaya halkaana shafaacadibu sheekhu ku taqriiray raximah allahu taala waaya khuruuju dajaal ninkii masiixu dajaal la ydhaa inuu soo baxayo waliimaanu waxaynu ictiqaadsannahay waliimaanu waxaynu rumaysannahay ana almasiixa dajaal masiixu dajaal masiixa dajaal khaarijun waa soo baxayaa waa calaamadaha saacaddee waaweyn ayuu ka mid yahay soo bixitaanku soo baxayo masiixu dajaal maktuubun waxaa ku qoran bayna caynayhi indhihiisa dhexdiisa waxaa ku qoran kaafir kafara kafara ayaa ku qoran walaxaadiis axaadiista axaadiista allatii jaad fiihi ku timi masiixudajaal ka warramaysa waliimaan in la axaadiista dee faraha badan ee masiixudajaal axaadiis saxiixa oo fara badan maxay gaadhaysaa darajada tawaaturkeeday gaadhaysaa wasalat ilaa darajati tawaatur allahu akbar axaadiista ku soo aroortay fiihi waliimaan in la rumeeyo bianna daalika kaasi kaa-in waa dhacaya masiixudajaal uu soo degaya masiix ciisa bna maryam ciisaana calayhi salaatu wasalaam waa soo baxaya taanuu sheegi markaa masiixu dajaal uu imanaya ciisana waa imanaya oo ciisaa dili doona siday xadiistu tilmaamaya markaa qisada inuu masiixu dajaal soo baxayo dee axaadiistu way fara badan tahay kusoo aroortay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar kasta dadka uga digi jiray masiixu dajaal ma jira nebi ilaa wuxuu ka digay masiixa dajaal rasuulkeennuna wuxuu yidhi anigu in badan buu ka digay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam anna waan idinka digayaa buu yidhi hadduu anoo nool idiin yimaado anaa ku filan buu yidhi kadibna wuxuu ka sheekeeyey sifaadka uu leeyahay innahu acwar alcaynu lyumna isha midig ayuu la'yahay buu yidhi acwar alcaynu lyumna labada ilood mid buu la'yahay ayaau yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo bixi doonaa isagoo janno wata iyo naar wata nahr min annaar wa nahrun min aljanna siday dadku u arkaan dadku waxay odhanayaan qaybtanna waa janno qaybtana waa naar waa naar waxaana waaqaca inay cagska tahay baa waaqaca dee rasuulku markaa wuxuu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu wato iyo waxaas oo dhan rasuulka ayaada ka warramaya calayhi salaatu wasalaam marka ilaahay subxaana wa tacala hanaga ilaaliyo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ilahay laga magan galo xadiiskii allahuma ini acuudu bika min cadaabi alqabri wamin cadaabi jahanam wamin fitnat almaxya wamin fitnat almasiix adajaal marka waxaa ku jirta xadiis kale waxaan kaa magan gelaya fitnada uu leeyahay masiixu dajaal fitno soo marta adduunyada oo ka weyn fitnata masiix dajaal ma jirto fitno waxa ugu weyn fitnada masiixu dajaal markaa wax dhaca oo fitnada ka fitno badan cala aliطlaaqi ma jirto ilaahay subxaana wa tacaala naga ilaah marka waa kii rasuulku yidhi suurat اlkahf tobanka aayadooda ugu horreeya qofka xafida fitnada masiixu dajaal waa laga ilaaliya marka qofku dee suurat اlkahf tobanka aayado ugu horreeya inuu xafido weeyaan marka waxay ka mid tahay taasina caqiidatu ahlu sunna waljamaca alcaqiida asalafiya waa caqiida salafiga saxdahay halkana wuxu uhi wa ana ciisa ciisa ciisa calayhi salaatu wasalaam ciise calayhi salaatu wasalaamna yansulu waa soo degaya nebi ciise ciise waa soo degaya fayaqtuluhu waxaa dilaya ciisa dilaya bibaabi luddin meesha baabuluddin la yidhaa ayuu ku dilaya baabulud waxay u jirtaa caasimadda yuhuudda calayhim lacaainullah yuhuudda maxay ahayd talaabiib may ahayd wax yar bay u jirtaa biida baabulud waxay u dhowdahay meelaha talaabiibooda waayahay ciisa iman doona oo soo degi doona isagoo dee laba malag gacmaha kala saaray oo dee xullo iyo dhir isku joog qurux badan nisa ayuu soo degaya axaadiista markaa dee saxda ah ee sugnaatay ee ku soo aroortay masiixiye ciisa inuu soo degay calayhi salaatu wasalaam lama koobi karo qofka idhaa ciise ma soo degayo xukunkiisu muxuu noqonaya idha mama soo degayo ciise fa huwa mubtadic wey waa qof markaa bidco u saaxiib marka waana soo degayaa ciise masiixi dajaalna waa soo baxaya waa calaamadaha saacaddii waaweynba ka mid yihin waxaa kaloo yaajuujiy maajuuj baa soo baxaya kacbada waa la duwin doonaa oo dee kacbada waa la duwinaya xadiiska cadcaaddu waxay ka soo baxaysaa bartay ka dhacday bay ka soo baxaysaa daabada waxa la idhaha waa soo baxaya marka waxyaabahaasoo dhan de waa waa aayaadka waaweyn calaamadaha waaweyn ee saacadda dhici doona ayay ka mid tahay waayahay wa anna ciisa ciisa bna maryam calayhi salaatu wasalaam ciisana yansilu waa soo degaya ciise fayaqtuluhu ciise waa dilayaa masiixu dajaal alacwar buu dilayaa meesha la ydhaa bibaabi luddin mandiqada baabuluddin la yidhaa ayuu ku dilaya marka waa ashraatu saaca culummadu ashraatu saacay ku sheegaan calaamadaha waaweyn ee saacadday ka mid tahay arrimada waliimaanu qown wacamal halkaana iimaankii iyo qown wa camal waa siyaada waa nusqaama waa masaa'ilkii waaweynaaye iimaanka iyo axkaamtii waaweynay dad badan baa ku siibtay iimaanka iyo takfiirka iyo marka halkaa waa masaa'ilkii waaweyn ee kutubta caqiidada in badan lagu dhigto weeya halkaasaynu ka qaadi doonnaa wallahu subxaanahu wa tacala aclam billahi tacala tawfiiq